faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamedee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
subax wanaagsan halkan redio cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka subax qodobada saaka aad maqli doontaan waxaa ugu dooroon madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaf oo sheegay in amarkiisa amar ah uusan ka shaqayn karin deegaanada galmudug ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyr waxaa la magacaabay guddiga qabqabada maalmaha xorriyadda dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay in sharciga ay ansixiyaan golaha shacabka ee duulista hawiyada rayidka soomaaliyeed uu yahay marka ugu horreysa oo dowladda federaalk soomaaliya ay yeelanayso faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaysa weerar xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada kenya iyo kuwa maraykan ay ku leeyihiin gobolka laamo ee waddankaasi kenya intaasaad maqsheen waxay ahayn qodobada ugu doo karoon warkaas subax ee saaki goor u diyaargaroob warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan saaxiibadan dhegeysanayo waa subax axad tarada ku aasaysan tahay shanta bisha koowaad january sannada labaatan labaatan iminkii haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha galmudug axmed ducaale gelle xaf oo ku sugan magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug ayaa sheegay in amarkiis amar uus ahayn uusan ka shaqayn karin deegaanada galmudug madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa sheegay in galmudug wixii hadda ka dambeeyay aysan ka soco doonin waxa uu isagu raalli ka ahayn madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo warbaahinta kula hadlayay magaalada gaalkacyo ee galmudug ayaa waxa uu sheegay in markii helo howlaha maamulka ay ka wadi waayeen dowladda federaalk soomaaliya balse markii uu tanaasulo ee dowladda federaalk soomaaliya sii bulisiyay wixii uga dhisay labadii sane uu talada hayay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ku eedeeyey inuu bedelay qaar ka mid odayaha saxda ahaa ee beelaha deegaanada galmudug madaxweyne xaaf ayaa sheegay in labadii sane lasoo dhaafay galmudug lagu haya dagaal wejiyo badan leh kaasoo hadafka u weyn u ahaa in madaxdaas dowladda federaalk soomaaliya meesha madaxweyne iyo baarlamaan ayagu leeyihiin ay kasoo saaraan taasoo uusan qarin mar walba ay ku hadaaqaan madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa sheegay in xalka galmudug uu ku jiro in dhuusamarob ay ka tagaan xasan cali kheyre iyo wasiirkaisa arrimaha gudaha haddii kale ay noqon doonto in meesha laysku xogato arrinkii dee waad og tahay waxba kama suurtagelin ilaa saacaddaa la joogo maanta ayuu waxay maraysaa in odayaashii saxiixayaasha ahaa socon wixii laga qaaday in badan oo ka mida oo kuwo kale la geeyey waxaa ku sii xigay in hadda ay soo ifbaxday in labaatankii xildhibaan oo ahlu sunnada la siiyey garanay oo ay hadda ayaga waaba la magacaabay oo wax dad loo jigaayo noolo muuqdaane lixdan iyo sagaalkii kale oo liis ku qoran in la rabo qaawiyo bari in laga saxiixo odayaasha ama aan lagaba saxiixin ee ayagoo saxiixin waa weydiiyey waa weydiiyey mana rabin inay kala inaan kala qayb galna ma doonayaan laakiin arrin- arrintaydan kuu dhameeyo waxa weeye caawa waxay maraysaa arrintu in la rabo beriya saa dambe in lixdan iyo sagaal xildhibaan oo hadda liis ku qoran ayagoo odayaashu saxiixin ama laga saxiixo xoog looga saxiixo ama si dadban looga saxiixo la faafiyaa la doonaya taasina suurtagal ma aha mid galmudug ku dhismaysana ma aha galmudug dhibaatada ugu weyn waxa weeye eh, labadii sano lasoo dhaafay dagaal xun ayaa lagu hayey dagaalkaas oo mar aad moodaysa inuu yahay mid diineed mar aad moodaysa inuu yahay dad danaystayaala ama dalaaliina ama dan kale meesha oo doonaya inay madaxweyne iyagu leeyihiin iyo baarlamaan iyagu leeyihiin ka soo saartaan oo la og yahay oo kuwa habaaqaan oo sheegaanba haddeer reertoodii banaydba ay dhuusamareeb joogaan aad bay nasiib darro u tahay prime ministerkii dalka oo laga rabay cadaaladda iyo inuu ummadda wax u sibayo iyo inuu ummadda wax u qaybiyo inuu asagu personal inta fadhiisto noqdo guddigii khilaafaadka uu noqdo guddigii doorashooyinka uu noqdo decision makerka ee galmudug taasina suurtagal maaha ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa xalay ku dhawaaqay gud uu ku sheegay inay ka shaqayn doonaan qabanqaabada maalmaha xorriyadda munaasabadda loo dhigi lahaa warqad xalay ka soo baxda xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa lagu magacaabay guddiga qabanqaabada xuska sanad guri lixnaad ee maalmaha xorriyadda soomaaliya ee lix iyo labaatanka juun iyo kowda bisha january ayaana abuurtay su-aalo iyo jaawarar ku saabsan xilliga ay ku soo-aday inta badan dowladda federaalk soomaaliya madaxdeeda ayaa gudiyada qabanqaabada munaasabadaha magacaabi jiray horaanta bisha juun hase yeeshee guddiga kheyre xal uu magacaabay ayaa ku soo-aadaya xilli lix bilood ka hor maalmahan xorriyadda ay ku soo-aadan tahay warqada xale kasoo baxda xafiiska ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa siyaabo kala duwan loo dhigay dadka qaar waxay ku qeexeen warqad soo qaldantay halka qaar si ay kaftan ugu jiraan u yidhaahdeen xafiiska ra-isul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre waxaa iskaga qaldaba january iyo bisha juun radio cadaada ayaa xitaa markii warqadan usoo dhacday dhanka imeilka u aragtay mid qaldantay ha yeeshee xiriir aan la sameynay xafiiska ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa nagu xaqiijiyeen in warqadaasi ay tahay mid sax islamarkaasna uu xasan cali kheyre magacaabay guddiga maalmaha xorriyadda mid ka mid a saraakiisha xafiiska ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa radio cadaada u sheegay in sababta guddigan xilli hore sanadka loo magacaabo ay tahay iyadoo xuskan uu yahay midkii lixnaad islamarkaasna ay ka weynaan doonaan kuwii hore sida warqada lagu sheegay xuskan ayaa sanadkan ku lansaday laba munaasabad oo muhiim ah kuwaas oo kale ah sanaguuradii lixinaad iyo sanaguuradii labaatanaad ee dib o-adaaska dowladnimada soomaaliya oo lagu dhisay degmada cartaa ee wadanka jabuuti aan walaalaha nahay wasiirka wasaaradda warfinta ee dhaqanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya ayaa loo magacaabay gudoomiyaha guddigaas oo xubnaha ay ka yihiin wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xasan cali maxamed amar dambe wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka amniga gudaha dowladda federaalk soomaaliya wasiirka dhalinyarta iyo ciyaaraha dowladda federaalk wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiirka wasaaradda shaqada iyo cadaaladda gudoomiyaha gobolka brender maryaa wakaalada dhismaha agaasimaha golaha wasiirada agaasima ku-xigeenka guud ee madaxtooyada iyo gudoomiyaha wacyigelinta qaranka guddigan howshooda ay ku eg tahay laba bilood kadib xuska maalinta xorriyadda ayaa shaqadoodu tahay inay qabqaabiyaan xuska maalmaha xorriyadda ee lix iyo labaatanka juun iyo kowda bisha julaay sanadkan laba kun iyo labaatan weerar kala duwan ayaa ka soo baxay weerar xalay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen qeybo ka mid a gobolka qoyi bari ee waddanka kenya si gaara gobolka laamo halkaas oo saliig ciidan ay ku lahayeen ciidamo kenyaana iyo kuwa maraykana sida hadalka loo dhigay xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa saaka waaberi hore waxay weerar culus ay ku qaadeen saliig ciidamada dowladda kenya ee kuga sugan yihiin xerada simbi ee ku taala deegaanka madubaay ee gobolka laamo ee waddankaasi kenya weerarkaasi kadib waxaa halkaasi ka dhacay dagaal culus oo in ka badan saacad ka socday saldhigga la weeraray kaas oo geystay khasaare isku jira dhimashadii dhaawac weerarkan ka helina waddanka kenya waxay sheegayaan in dagaalka la ka dhacay saldhigga la weeraray ay ku geeriyoodeen askar kenyaan ah sidoo kalena ay waxyeele ka soo gaartay gadiid kuwa ciidamada ah oo xeradaas dhex yaalay sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah warbaahinta ka howlgasha gudaha waddankaasi kenya dowladda kenya weli kamaysan hadlan weerarka lagu qaaday saldhigga ciidamadooda kugu sugan yihiin ee ku yaala gobolka laamuu ha yeeshee la filayo in saacadaha soo socda ay fafaan ay ka bixi doonaan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa baraha kulliga internetka waxa ay ku daabaceen in saldhiggaasi ay si wada jir ah u wada sugan yihiin ciidamada kenya iyo kuwa maraykanka weerar xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab saaka ay ku qaadeen saldhigga ku yaala laamuu ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli toddobaadkan la weeraray afar bas oo ka yimid magaalada mombaaso kuna sii jeeda gobolka laamo ee wadankaasi kenya hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ayaa sheegtay in sharciga ay maalinka hore ansixiyaan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya uu yahay sharcigi ugu horreeyay oo dowladda federaalk soomaaliya ay yeelato haashin cumar xasan ayaa warkan faahfaahinaya hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ayaa markii ugu horreysay waxa ay yeelanaysaa sharciga duulista rayidka kaas oo soomaaliya aysan weligeed yeelan laga soo bilaabo sannadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii maareeyaha hay-adda duulista rayidka axmed macalin ayaa sheegay in soomaaliya aysan weligeed yeelan sharci wax walba u dhammaystiran yihiin oo ku saabsan duulista rayidka ha yeeshee mid kooban oo uu saas oo uu- ha yeeshee mid kooban oo uu soo saaray madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed siyaad barre iyadoo oo aan la ansixinna ay dowladdii ku dhacday waxa uu hadalkiisa intaas ku daray in uu sharciga muhiim u yahay dadka islamarkaana uu la jaanqaadayo sharciyada caalamiga ah oo ay ku shaqeeyaan dowladaha caalamka sharcigani horta een, marka laga soo bilaabo xilligii xorriyadda kun sagaal boqol iyo lixdankii soomaaliya xorriyadda qaatay ilaa maantay civil aviation shuruucdiisu u dhan tahay oo waajibaadkiisa qaran iyo midka internationalkaaba gudan karaa soomaaliya kama jirin sababtuna waxay ahayd shuruucdii aasaasiga ahayd oo civil aviationka soomaaliya weligeed looma meel marsiin arrintaas dowladdii max- madaxweyne maxamed siyaad barre markii ay dhici rabtay oo siddeetan iyo sagaalkii iyo sagaashankii ayay ku baraarugtay kadib madaxweynaha wuxuu digreeto ku soo saaray hay-addan Een, sharcigeediina isagoo baarlamaanka hor yaala sharci yar oo kooban ayaa dowladdii ku dhacday dowladihii ka dambeeyey xilligaa oo maaragtay waddanka soo maray dhammaantood waxay la daaladhacayeen shidooyin uga waaweyn inay hay-addan dib u aasaasaan dowladdan ayaa fursad u heshay madaxweynaha iyo eh, ra-iisul wasaaruhuna waxay fahmeen muhiimadda ay leedahay hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed marka madaxweyne eh, maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hadda digreeto ku soo saaray hay-adda muddo afar bilood laga joogo sharcigeedii oo baarlamaanka in muddaa hor yiilay maanta ayuu baarlamaanku ansixiyay waxaad la socotaa garoomada soomaaliya oo dhan marka lagu daro garoonka muqdisho standardkii caalamiga ahi way lumiyeen garoon leh shahaado eerboor kasta hay-addani waxay ahayd inay siiso shahaado uu ku shaqaysto oo ay ku koontaroosho in uu waajibaadkii iyo standardkii caalamiga ah ku shaqaynayo safetigiisa iyo wixiisan dhanna ay waafaqsan yihiin shuruucda caalamiga ah hay-addan awooddaas maysan lahayn sidaas la mid ah dhammaan dayuuradaha ka shaqeeya oo ay soomaalidu leedahay waxay xaq u lahaayeen in la siiyo taargada soomaaliya oo ah lix iyo iyo ow ama xarafka oo aan oska loo yaqaan aviationka warka subax intaas wuu ku dhan yahay tani kulan dambe subax wanaagsan